sacadaq cabdulaahi cabdi oo ah xildhibaan ka tirsan dowladda federaalk ayaa weerar afka ah ku qaaday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda federaalk sacdiyo yaasiin xaaji wuxuuna ku eedeeyey inay dhacday hanti badan oo ay lahaayeen shacabka soomaaliyeed wuxuu sheegay inay guryo badan oo ku yaalla xamar ka dhisatay hantidaasi iyadoo markii hore ka timid maraykanka dalkana joogta muddo yar shalayna waad arkayseen waxay bannaanka la soo istaagtay canshuur bixiyaashii dalka lacagtoodii baad cunaysaan sacdiya waxaan u malaynayaa waddanka dhanba waxay joogtaa afar sano guryaha ugu badan ee magaaladan ku leedahay goroway ka dhisatay minesooray ka dhisatay xoolaha ugu badan ee dalkan laga dhacay gabadha dhacda iyada waayo marka canshuurta dalka ayadaa inta badan boobta guryo ka dhisatay magaalada muqdishona guryo kule marka taa ha la ogaado shalay hadday beenbeen iyo firimbi ku timaadde sacdiya waxaa uu sheegaa sharci darre ayay ku fadhidaa waxaanan hadda soo saaraynaa qaraar ka dhana baarlamaankaanna waxaan filayaa hadday sii guddoomiye aadan madoobe iyo guddoomiye ku-xigeen abshirow guddoomiye ku-xigeenka labaad aysan tallaabo sharci ah qaadin annagaa qaadi doona sidoo kale wuxuu xusay inay ka tirsan tahay xisbiga xasan sheekh taasoo uu sheegay inay ku weynayso xilka guddoomiyenimada marka loo eego xeerarka ay dejisteen sacdiya sharciyan waxaan aaminsanahay inaysan ahayn guddoomiye ku-xigeenka baarlamaanka waxa ay jibisay qodobka lixdan iyo shanaad ee dastuurka waxay ka mid noqotay billa soomaaliya xisbiga madaxweynehay ka mid tahay marka maadaama ay ka mid tahay muxuu ahaa xubin ka mida xisbiga guddoomiye ku-xigeen ay tahay sharci darre ayay ku fadhidaa meesha ay ku guddoominaysaa guddoonka markaad maqasho waa guddoonka iyo labadiisa xubnood qodobka lixdan iyo shanaad ee dastuurka ayaa sheegaya guddoonku sidiisa waxaa loo doortay dhexdhexaadnima loo doortay inuusan xisbi ka tirsanayn baarlamaankan u dhexeeya sacdiya haddana si cad ayay ugu tumatay oo waxay fadhidaa meeshan madaxweynaha dowladda federaalk iyo xukuumadda u dhisan ayuu eedeymo u jeediyey isagoona xusay dhulboobka ay ka wadaan muqdisho iyo fashilka dulhoganaya annaga xukuumadda waxaan u haynaa inay ku fashilmeen shalay ad ujeedda toddoba kartoonay waxay geeyeen iyadoo dagaallo iyo dad intaa soomaaliyeed naga dhinteen marka xukuumad yacni xuquuqdii ciidanka cunaysa dhismihii ciidanka muxuu ah sida aad aragtay moorarka ciidanka dishay maanta inta inta la soo istaagan waxyaabahaad aragtay marka xukuumadda waa dhaliilaynaa sacdiya iyo guddoonka qaybo ka mid ah dhulkaaseeta lagu laaluushay xubno kale golaha muxuu ah golaha xukuumadda lagu laalushay idinku markhaatiya ka tihin magaaladan guryihii dawladda ay lahayd hantidii maguurtada ah ee dalkan waa la dhistay waa la qaatay madaxda ugu sarraysa uu madaxweynuhu kow ka yahay ay ka mid yihiin xubnaha golaha wasiirada talyaal ciidan intaasba waxay qayb ka yihiin dadkii muxuu ah hantida bulshada ummadda wada dhexaysa qaatay taasba waxaan idiin sheegaynaa bulshay waa la dhacay si kastaba khilaafaadkan soo ifbaxaya ayaa ku soo beegmaya iyadoo waayadii u dambeeyey uu isqabqabsi siyaasadeed ka dhex jiray gudaha baarlamaanka dowladda federaalk waxayna tani sii hurinaysaa xiisadda siyaasadeed ee ka dhex alowsan xubnaha baarlamaanka marka laga yimaado eedeymaha loo soo jeediyey haweenaydan ayaa waxaa geesta kale mar sii horraysay ay u gaftay diinta islaamka oo ah dastuurka ay ku dhaqmaan ummadda muslimka ah waxayna sheegtay inaan la diidin dhowaanshaha loo dhowaanayo shisheeyaha iyo reer galbeedka kuna nuuxnuuxsatay in shisheeye loo dhowaado tahay arrin wanaagsan iyadoona tidhi waa loo dhowaan oo walawada gaaloobi taasi oo diinta islaamka ka fog islamarkaana uu nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam muslimiinta faray in iyaga iyo kuwa waddada allah ka beeray aynan dabkoodu is aragga